alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kathiira su-aasha afar iyo soddonaad waxay leedahay gabadha ninkeedu haddaanu kasoo bixin xuquuqdeedii iyo mas-uuliyaddii uu lahaa gabadha miyay waajib ku tahay inay adeecdo oo miyuu xaq ugu leeyahay jawaabteeduna waxa ay tahay ragga waxa waajib ku ah dumarka xaqooda inay gudaan oo nebigu caleyhi salaatu wasalaam wuxu uhi se muslim wariyey itaqu llaha fi nnisaa dumarka ilaahay kaga baqa oo sida ilaahay idin amray ula dhaqma waxaa rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu tilmaamay in ilaahay subxaana wa tacaala kelmadiisii dumarka raggu ay ku xalaashadeen fa inakum istaxlaltum furuujahuna bikalimati illaah ilaahay kelmadiisii baad ku xalaashateen ayuu hi nebigu caleyhi salaatu wasalaam waxaa kaloo rasuulku uu sheegay xuquuqda dumarku ay ku leeyihiin ragga oo ay ka mid tahay walakum calayhina risquhuna wa kiswatuhuna waxay walahuna calaykum risquhuna wa kiswatuhuna waxay dumarku xaq idinku leeyihiin masruuf iyo mariin buu hi nebigu caleyhi salaatu wasalaam ilahayna wuxu uhi wacaashiruuhuna bilmacruuf dumarka si fiican ula dhaqma buuhi walahuna mithlu aladii calayhina min almacruuf dumarku waxay xaq u leeyihiin wanaagga iyagaba ay waajib ku tahay ragga inay kula dhaqmaan iyagana raggu inay kula dhaqmaan marka gabadhi waxay xaq u leedahay ninku inuu masruufo oo arrinta nafaqada ninka ayaa dusha loo saaray aلrijaalu qawaamuuna calى الnisa bima fadala allahu bacdahum calى bacd wbima anfaquu min amwaalihim waxyaabaha nin ragga maamulka lagu siiyey waxaa ka mid ah inay iyagu yihiin kuwa reerka biilinaya ee masruufkii ilaahay subxaana watacaala uu ku waajibiyey xadiidkuna saasi waa tilmaamay wanaag inuu kula dhaqmo oo hadal fiican uu kula hadlo oo hadalka markaa xun ee qalbiga dhaawacaya uu ka ilaaliyo amaba se wanaagga labada qof udhexeeya meesha ka saaraya ee baabiinaya haddii marka ay dhacdo ninku inuu dayaco xaqii isaga ku waajibay oo isagu uu dembaabo gabadhii uma bannaana iyadu inay dayacdo xaqii iyada waajibka ku ahaa waxay la mid tahay in arrinta madaxda ee nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu yidhi addu lxaqa aladii calaykum wasal allaha aladii lakum xaqa idinka idin saaran guda ay idinku leeyihiin kiinana ilaahay subxana watacaala weydiista marka gabadhii haddii tusaalahaan dee ninku aanu biilin ahayn xaq bay u leedahay inay dalaaq dalabto wakadalika haddii aanu ka soo baxayn xuquuqdii kale kaba sii daraydba waxaa loo yaqaano nafaqada ama masruufka iyo biilka waxaa kaloo xaq ay u leedahay inay iska sabirto weliba inay sabirto ayaa u fiican marka haddii ay dalaaq dalabto dee arrinku saasi uu ku dhammaado waa halkeeda laakiin haddii iyadu ay sabir doorato xuquuqdii iyada lagu lahaa waa inay guddo in xaqeedii la dayacayna u bannayn mayso xuquuqdii iyada lagu lahaa iyadu inay dayacdo wallahu aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu